Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa qalab muhiim ah ku wareejisay xarumaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee degmada Kismaayo. Xarumaha lagu wareejiyay qalabkan ayaa waxaa ka mid ah Wasaaradda Haweenka, Wasaaradda Waxbarashada, Wasaaradda Gargaarka, Isbitaalka Xabeeb, iyo Isbitaalka Weyn ee magaalada Kismaayo, wuxuuna ka koobnaa agabkan lagu wareejiyay kuraas, miisas, iyo sariiro. Cabdiraxmaan Xasan Axmed, Agaasimaha Waaxda Shaqaalaha iyo Maamulka Maaliyadda ahna ku-simaha Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta, ayaa faahfaahin ka baxshay waxyaabaha ay ka kooban tahay qalabkan.
Alaab isugu jirto kuraas iyo miisas iyo sariiro iyo jooradayaal iyo go ay soo gaarsiisay hay'adda World Vision waan u mahad celinaynaa. Sidoo kale waxaan alaabtaasi ku wareejinay ama aan gaarsiinay xarumaha dowladda sida Wasaaradda Haweenka, Wasaaradda Waxbarashada, Wasaaradda Haweenka iyo Wasaaradda Humanitarianka. Sidoo kale waxaanu gaarsiinay sariiro iyo miisas iyo kuraas xarumaha social sectorska sida Kismaayo Women Development Centre, Family Care Centre iyo sidoo kale Mental Health isbitaalka dhimirka oo aanan gaarsiinay alaab ku filan. Run ahaantii waxaana uga mahad celinaynaa hay'adda World Vision oo alaabtaasi soo gaarsiisay. Alaabtani waa alaab gift of in kind oonay ka timid Mareykanka ayna isku soo arooriyeen dad muxsiniin ah marka aad baa u mahadsantihiin.
Qalabkan lagu wareejiyay xarumahan ayaa baahi badan loo qabay waxaana loogu adeegi doonaa bulshada ku nool degmada Kismaayo.